shir baan ka soo qayb galay anoo dantaa wata waxaana loo sheegsanaa markii hore hawl kale taana waxaa waxay ahayd hawl ugud ku ah reer dalal oo aan weligii soo marin gabadh nin reer dalali guursaday nin kaloo reer dalalina ka qaaday arrinteeday ahayd arrintii markii loo mudaysiy oo jaadkii la furtoo la iska goorsaa leegaan soo dhex galay markaasaa laga warwado yidhi bal wax noo sheeg waxaan idhi marka hore waxaan ka hadlayaa arrintan aad u fursan tihiin maxaa yeelay xididnimo iyo hagaallima meel ma wada galaan waxaan idhi anigoo carab dhan ka joogaan waxaan maqlay reer dalal wiii guursaday sidaan uga naxayna labaatan nin baa la dilay ugama naxeen maxaa yeelay labaatan iyo ka badan inta laga dilay tolka ahaayeen oo ka dhaqnayn tanse waxaan u arkaa baan kala yaaca gudoomi su-aal baan weydiiyo waxaan idhi haddii la shugo oo arrin la go-aamiyo dastuur lagu dhaqaa loo yeelaayo arrintan oo kale inaydan ku iman ma kasii tashaqeen oo xukunkeedu meel baydin yaalla maya baa layidhi been baad sheegteen baani marka fikirka aan ka qabaan haddaba aan ugaba idinku sheegi baan anigoo markaa eedaynaya odayada waaweyn gabad sheegay guurka reer dal waxaan rabay in balla odayadu dhallinyaradu heshiisiin toogatay ahaa muddo yidhaahdaan iyagii baa balse ka hormaray waxaan ugu mahmahay geel duqdiisii gurgurisay arrinkiisa maxaad moodaa waxaan idhi igu barwaaqo oo da-ay isagoo gebiyadii dhaafay wuxuu sii galdaasaba hadduu gala maraacaato dabra xaradhadii kore haddii daadkuu gilicleeyo midug iyo hadduu dheerarkaba dooxii wada gaadho intayayo dadkeennii hadduu miiga wada gooso gabal dhaciya waa beri haddii gacantu ay daasho dhowr beri gadaashood hadday dheelidu isgaadho boobkiiyo falkeedii haddii la isku gubaagsho marka uushinkeedii galay godoonihii keento nusqaan gaar ahaaneed haddaan geesna lagu sheegin goobkiiyo karoorkii haddii la isu geyn waayo godabkiiyo bakhaarada haddii garowgu meel waayo waryaa naga gataay inay imaansow la garan maayo way raqiisiba gammaan wagana oo meel cidla-a galab ekaanayo oo socoto dheergelin baryahan gulufna loo sheegay oo sararta iyo gaadadii farowgu gaasheeyey dangihii gantaa lagu matalay guuxa orodkiisa gaadmada hadduu wiil yaqaan guudka kaga boodo laba goor markuu jimicsadee sidii gamoon doono dhowaan raacday qaybtii kale oo gaadhay faraskiisa horta niman ka soo gala haddaan guulla ka horkeenin galbayey inuu xaalku yahay sow la garan maayo fardaha la gawaan raacin jiray baa laydhao hal farash inta loo fuulaa lagu dhici jiray oy daba yaaci jiray galool weyne goonyaha jubliya yooca galalkeeda jamcadheereley qararo iyo gurada soo dhow gabal iyo elaagoro iyo dooxkarinka geelbooba balligooro naasaha gabdhaha golasho dhuuxiisa holholkaa gudbani laaguhu gooye madaxooda gollaha dadku tegay kalin oo naq laga gaaray dulcur maala rowlaha ciddoo gees walba u dheelman hadday geel duqdiisii rucliyo orod isgaaweyso oo aarankuna goojiyo gaydha dabayaaco jaranuug sideedii hadduu garab afduubleeyo haddaan gaanigii waday hantiyin ama la soo gaadhin garmaamaha inuu qaar ku lumin sow la garan maayo war dhallinyaro gaf way dhigi jireen goor iyo ayaan duqay baa si guulguuli jiray xaal la geen jiray odayadan galshada ceebta dhuran ama ku gawriira nimankaa tolnimadii gura ee gudun u soo faysay inay gabaanadooduna ka dari sow la garan maayo waxbase yaanan maansada gurgurin ama sageedayn waxba yaanan gaaf meerin oo gaadin sheekaday anigu guurka reer dalal ma garan geesta loo waday ninkii gaar u xiisayn ma rabo bocoshadiisii guddigii ra'yigan loo baxshayey gebagabaynays godab baan u haynaa raggii gaadhay taladaas intay gebi ka laalaadiyeen gooyo samihii gobanimo siyaada ah inay beesha soo gelin iyo inay jinnimo keeni oo la iskuulaalayo gadaalka ma fakarin xaajadaa kii gunaanaday gacalse xidid hadduu leeyahay oo sharaf la gaadhayo guul iyo haddii libin qarsoon lagu guddoomayo hadday gaaguur malabaysan iyo dahab dufaacayso shantii dhuuba goofaadhiday ee geedda wada nugtay gasiinkana wadaagtaan sidii cadow isgaadeen markii qolo shisheeyuhu galoo laga golhoonaado gurmad meeshii laga dhowrayiyo garab inay siiso inta kale intay farax gabyaan kuma gobeeyeen haddii aan hablaha loo galmoon ficilma gaabteen war taariikhda lama gaasiri eh guba maxaa beeray afartaa gunti ee meel kalean uga gudbaayaa gabdhaha qiimahoodii baan haddana tilmaamayaa eera go-aanka lagu baxsan jiray gobolkeenna anigoo ka tegay oo mid kala gaadhay geri go-an anoo marahayo aan cid garanayn sahaydii anay iga go'do geniyadii laastay markii goobxanjoogtii la yidhi guulla igu beeday midii goomanaantan qabiyo gaajo iga reebtay yaa shaalatii ii qashiyo idaha gooloogay ee adhiga qaar ii gadayay jeebka ii gelisay dhibaati iyo muquunaba midii aan ka guranayay war ay colaadkuni dhacdo la iskumaadayo gabaadkii iyo midii noqon lahayd gebiga aan leexin ee maganta loo gelahayay geesiyaal bixirsan yayaan kale anoo waayin iyo gaari dariskay markaan guri la seexanahayeen gacan tuglaynayo waa haddaan maryaha geed sudhay oo gaadhay waalide waxba se hadalku yuu ila gudbine waxaan ku soo gaabshay allow yaa tollimadaygu dhaye siduu galgaalsiiya allahayow gamboor bay cuntee yaa u barigooya geedaaqdayay yaa intay goosha tahay baan sida caanihii gudub u dhacay yaa hambada gaadha gadag iyo ganaax yaa u dhiga guuxa iyo reenka oo kii dambee lagu gedmada yaa maxkamad geeya war go-aanka anaa jeediyee yay igu gacansiiyabaan